xaalad adag ayaa maalmihii lasoo dhaafay ay wajahayeen dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga oo ku yaala dhulka n f d oo ay xooga ku haysato dowladda kenya dhalinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga oo saxaafadda la hadlay ayaa waxay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ku tilmaameen inuu yahay wax dhintay oo aanan damqasho lahayn dhanka kale waxay sheegeen in madaxda dowladda federaalka ay ku takrafalayaan hantida dadka halka dadkii ku sugnaa gudaha dalka iyo dibadiisa ay dhibaataysan yihiin afarta xaro waa dhadhaab dhagax okay dhagax ley xagadheera ifo iyo ifatu meeshaan ku sugannahayna waxaa waaye ifatu wax kasta ma shaqaynayaan biyo lama hayo saddex afarta xaro hadda biyo lama hayo xilli inoogu dambaysana lama garanayo hablihii xaafadaha ku umulay kuwii guryaha kuwii isbitaallada ku umulay anka wax loogu mayra carruurta dhasha ee lalaya waxaa markaa aan raba farriina u diro dadkan siyaasiyiinta sheeganaya ee soomaali ku aruursan ee maalin alligela ayaga gorod isugu jiro kuwii gudaha ku jirana way rafaadsan yihiin kuwii bannaanada u soo hayaamayna way rafaadsan yihiin xas sheekh maxamuud koloba haddii aad horta codsi maqli waayo waxaa la yidhi maxaa la dhihi jiray qofka markuu asaga danqanaya yaa wax loo sheegaya maba danqanayside waniga wax dhintay waa tahay dadkaagii kuwa gudaha ku jiray ma ahane kuwa gudaha bannaanka jooga oo annaga aan ka midnahay dadka waa kadadan yahay u imaa kaale xoqo waxaan jeclaha haddaan been iska ilaaliya qof ayaa wuxuu u dhintay asagoo raashiin saddex kiilo galley raadsanaya yaa wuxuu ugu dhintay meel xaa oo laisugu imaanaya ayuu u dhintay aakharan waa lagu haystaa adduunkan waa lagu haystaa si kastaba ha ahaatee dhallinyaradan waxay si kulul u dhaliileen dowladda federaalka iyagoo sheegay inay si cad ugu fashilantay ugurmashada shacabka ku tabaalaysan gudaha dalka dhanka kale waxay xuseen in madaxda dowladda federaalka ay doorbiday dana gaar ah iyo musuq maasuq